iminkana barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington caashe ibraahim aadan xashucuud ayaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa maqal wanaagsan
washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa abwaan cabdulaahi xasan ganay oo caawa nagu macasalaameynaya nasiyaay mar nuuraay nalka maanka daariyo nud wadnaha ku taalo lagu nabay dhexdiisaay sidaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay waxaan kaloo idinku maqashiin doonaa barnaamijkan majaajiliistaha cismaan bulle iyo waayihiisa qurbaha anigoo qaybta u dambaysana wax yar idinka maqashiin doona waraysi xiise leh oo aan toddobaadka dambe idiin bilaabi doono oo waryaheenna axmed xasan colaad magaalada muqdisho kula yeeshay fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow waa caawa iyo cawayska washington majaajiliista cismaan bulle oo ka tirsanaa fanaaniintii hobollada qaranka ee waaberi oo deggan magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka oo aan toddobaadkii horena barnaamijkan cawayska idinku maqashiiyey wixii kala qabsaday isaga iyo saaxiibadii uu ballanqaadka ugu sameeyey in marka uu yimaado dalkan maraykanka uu biilka meel ka saari doono hase yeeshee ay waayaha iyo xaaladda dhabta ah ee dalkan maraykanka yaalla u run sheegeen ayaa caawana wax yar waxa uu inooga taabanayaa qiso yar oo ku qabsatay waddanka imaaraadka carabta isaga iyo koox kale oo fanaaniin ah iyo wixii ay kaga dabaasheen iyo sidoo kale dalkan maraykanka iyo wixii uu ka yidhi habdhaqanka soomaalida ku dhaqan waxaa la yidhi horta nin adduunyo joogow maxaa aragta kuu laaban baa la yidhi maogta waxa waaye ninka markuu adduunyo joogo wax walba waa uu arkayaa dubay markaan imaanay fanaaniinteennii waa isla qurbihiiy ayaa waxaa fiisa siyaara noola soo saaray saddex bilood ah saddexdii bilood oo naga dhammaano laba bilood aan haysanno ayuunbaa ninkii sharciga noo soo saaray wuxuu yidhi dad maraakiibka shaqaynaya iga baxsaday markaasaa habeennimaa guryihii noo lagu soo dhaco halkii baa nalaga kaxeeyey oo waxaa nala geeyey shaariqa meel la yidhahda saldhig ku yaalay saldhigii baa subaxii nalaga kaxeeyey oo dubay baa nala geeyey saldhig ku yaala dee waaga markuu beryaa waxaa noo yimid ninkii maaragtay dadka magacyada waxaa ka qorqoraayay markaasuu yidhi war magaca saas iyo saas maxaa ka shaqaysaa fanaan baa nahay ee fanaan nima laguguma soo dacweyne meeshaan dad maraakiibka shaqaynaya taa lagugu soo dacweyne waa sidee war anaga kulligana fanaaniinaa nahay baan daanay ma nihin dad ka shaqeeya maraakiib ninkii wuu baxayo wuxuu u tegay ninkii taliyaha markaasuu yidhi tali ahee dee dadkan oo maraakiibta lagu soo dacweeyey fanaaniin bay wada sheeganayaan war ii keen buu yidhi waagii sheekh saa'id waddanka soomaaliya oo tagayaan la socdayoo waxaan ahay laba alifla markaase hadday fanaaniintii la yaqaani yihiin anaaba garan doona ii keen buu yidhi haye halkii baan u tagnay markaan u tagnay ayuu wuxuu yidhi ma fanaaniin baa tiin mise dad maraakiib ka shaqeeya markaasaan dhan aniga weligeena maraakiib maan arag waxaan nahay dad fanaaniin ah markaasuu yidhi waagii oo sheekh saa'id imaanayo waddankiina dadkii wax u tumay ama wax ka qabtay ma tihiin markaasaan dhahnay haa markaa waa yar yareen baan hadda waa weynaadaya markaasuu wuxuu yidhi wax tusaale miga tusi kartiin oo xasuus askar oo laba aliflan ahay waagaas la socday asagee markaasaan dhahnay ha caligeley baa waxaa ri tanagaa noo qabo stationkii baan cayaar ku bilownay haye
sheekh abuukana xagga kasoo bilaabo baram kadim baram kadim baram kadim kuku kuku kuku karag karag karag uu yidhi markaasuu askarigii qoslay horta
haye anigaa soo bilaabay oo waxaan kusoo socday lugihii markaasaan xabadkana ku taraaraxay tar markaasaan istaagay markaasuu yidhi nacam nacam wallahi waa iyagii wallahi waa iyagii markaasuu kaltuuna xagga kasoo bilaabday oo waa soo janaynisay kabeebeydii oo la kasaayey markaasa din ay ka siisay markaasuu qoslay uu yidhi nacam sidii baan adigu waxaan ku helnay sharci oo waddankaba ku deganaana askari idin qabado karaba maba jirtaa la yidhi waddanka xoriidku noolaada war maxaad ugu sheegtaa la yidhi dadka kan maaragtay waa maraakiib iyo waxaasay ka shaqeeyaan isagana sharcigii wixii ba laga kansalay oo ku sharci seegin maraakiibtiisii marka afkiin afkiinni baad ku baxsateen afkeennii iyo lugteennii iyo adinkeennii baan ku baxsanay oo sharcina ku helnay
waa garta
markii waxaaba iiga sii darneed markii la yidhi baarkinkaa baad ka shaqaynaysaa oo laba maytir ah ayaa waxaa lagu yidhi qofkii ku yimaado ama hadday gabar ku imaato waxaa ku tidhahdaa thank you sister ku dheh hadduu wiil ku yimaadane thank you brother ku dheh baa lagu yidhi dee meeshaana timihii baa lasii wada daystay oo wiilashiina timihii bay sii daysteen gabdhihiina timihii baa lasii daayey ma ragga qaar waaba isku egyihin lama kala saari karo wiil iyo waa gabar kala madu yahay saari waayo markaasaa gabar baa ii timid markaasaa thank you sister intaa warqad bay igu qoran tahay hor taalla aye waxaa ii yimid wiil timihii naagihii oo kala leh markaasaa ihi thank you sister markuu ila hadlayo codrigan iula soo baxay ayaa waxaa I'm sorry thank you brother gadaal baan u noqday I'm so sorry baan ku yiri maanta shaqadii lagaa dhex deedan haddaba gabar ku tiri Ay.
nin rag haddaad ku tiri gabar ku sheegtay maanta shaqadaadi u dhamaatay baan ari oo maxaa u dhihi weyday raallehow haddaan sister ku dhahay wixii timo dheerba gabar baan u naqaana annage mayi de waaba ku yiri oo waxaan ku yiri I'm so sorry baan ku yiri this is my culture is is too much hair same woman qosla
ingiriis jacbura
ingiriiskana markaasaan badbaranayo waa ku dhex jiray mid jacbura u dhiibtay ah wixii aan afartii xamar aan ka barbartay iyo intii a- dumay ka yar bartay baan usii daayey walwal iyo walaaca wadnahaaga waabe waabay adduun iyo wareera ku hayste waddankiisa diidow waa ku haysataaye wad aadaa la-aada waa ku haysataa nakataa ah nakaa nakiinba nakataa nakaa nakiisa nakataa nakaa nakuumba makuumbo makaambo nakataa nakaa nakiinba anyaaya anyaaya ayaanbu ku iriba
haye haye intii in- intii hore waa gartay intaan dambe maxaa maxaa ula jeedaa nakataa iyo iyo bal haddaa fasirto waxaa ku jirta nakataa nakaa nakiinba Mm.
haddaad meel ku dhacdoo lagugu daboolo miyaad ka soo noqonaysaa ja waa waad gashaa haddii qarri lagu geliyo
waa gartay miyaad ka soo noqonaysaa waa maya haddaad waddankaaga xumayso oo qabiil iyo qurun aad kula soo dhaqanto naf- nafsigiisi inuu kugu dhacayo miyaad diidaysaa marka nakataa maxaa loola jeedaa nakataa waxaa loola jeedaa haddii oo wax laga dadka qamaarka cayaara waa aragtaa umalaynayaan nag waa ka helisoo maaha
turub turubka iyo cayaara haa ha nag waa kaa helisoo maaha aha nag waa lagaa helay waa kugu dhacday ushii nakataa nakaana kiinba waa galbatay oo qabrigii baad dhex gashay macsokor waaye
macsokora caleen shaah Aay, waa macsokor caleeshaa waa macnaha waa gartay marka adaa waddankaaga iyo sharaftaad laheed qiimahaad laheed maanta inaad haafkiibar noqoto inaad baarkin fadhiisato inaad tareello oo aad xa- xafidi karin oo haata marmaray waxay ka dhacaan daqalada marka waxaa waaye eh, waddankaaga waxaas kaaga baahnay ayaa waddan kale ku qabanaysaa waddankaagana kuma qaban jirin waa gartay ya waxaad arkaysaa oday qashin bakeeri wada oo meel qashin lagu rida la raadinaya waa meesha qashinka lagu ridaayo war waddankeeda markaan joogno maaad raadin jirine meel qashinka lagu ride waa raalaanti baad kusi dhufanaysay marka waxaad leedahay dadkii dadkii mooska ay cunaan qolofkiisa ku tuuri jiray waddada babaygii jidka lagu tuuri jiray haddana koob nadiifa wuxuu ku- la raadinaya qofkii meel inuu meel ku hubsado miras wuxuu ku leeyahay walaalow xaggee ku ridaa meesha qashinka aaway
waa gartay marka maxaa noo diiday annaga inaan keena ilaalsano sidaan darano babayga dhulka ka ilaalino oo qashinka dhulka ka ilaalino oo ma aragtay nadaafadda aan ku dadaalno annaga dan noogu jirtaa iyo caafimaad iyo carruurteenayba intaa baa garan weyne maskaxdeena meelay u socotaba ma aqaanba wadankii baan xaasid ku noqonay qashinkii baan ku tuuraynaa qofkii kusii tuuray qof kaloo ka celinaya hataa arki maysa war walaalow waxaad meesha ugu tuuraysaa oo dhahaya indhahaada saari maysa keed hadda kuley tacliim baa lawada bartay waa la- waayo arag baa lawada noqda haddaa maanta dib wadanka loogu noqdo qof walba duruus guursitaa ilaa ma aha in lagu tuuri doono iyo babaay damba dariiqa
waa garta waa garta waa Yeah.
waa arki doonaa aad aa mahadsan tahay cismaan bullo toddobaadyadii u dambeeyey waxaan barnaamijkan cawayska washington idinku soo gudbinayay waraysi aan la yeeshay abwaanka abwaanku dhalay ee cabdilaahi xasan ganay oo qaybo badan oo xiiso leh aan idinka maqashiyey waraysigaasi oo aad u dheeraa caawa oo aan soo afjarayo waraysigaasina waxaan weydiiyey abwaanka bal waxa uu jeclaan lahaa inuu dhegaystayaashiisa kaga tago iyo heesta uu heesihiisa u jecel yahay ee uu dalbayo dhegaystayaasha faraha badan leh ee barnaamijkan dhegaysanaya waxaan kaga tegayaa kalgacal fara badan een, waxaan kaga tegayaa een, jacayl fara badan een, waxaanan kaga tegayaa hadday ku diyaar tahay ood u saari doontaa een, heestan een, heesahan sameeyey ugu jecelahay oo la yidhaahda nuqul laygu dheehiyo nuskii laygu dhaabiyo naftii laygu dhararshaay nuxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashiqaygaay nasab iyo gobaadey nasir iyo gargaarey nagi iyo dulqaadey nabad iyo badbaadoy nasiyaay mar nuuraay nalka maanka daariyo nud wadnaha ku taalo lagu nabay dhexdiisaay sibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay naskii laygu hiishiyo nimco laygu deeqiyo naxariistii dunidaay nuurkii garaadkiyo neecawdii laabtiyo niyaddayda jiiftaay nabad iyo dhul dooglaay nashaad iyo kaldeeqeey bilig iyo nasiibeey nolol iyo barwaaqooy nasiyaay mar nuuraay nalka maanka daariyo nud wadnaha ku taalo lagu nabay dhexdiisaay sibaan kuugu nugulo waad igu dhex nooshahay nuqul laygu dhehiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay dhuxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nuqul laygu dhehiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay dhuxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nasab iyo gobaadey nasri iyo gargaarey nagi iyo dulqaadey nabad iyo badbaado nasab iyo gobaadey nasri iyo gargaarey nagi iyo dulqaadey nabad iyo badbaado nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dudwad wadnaha ku talo laguna way dhexdiisaay si baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay si baan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka maanka daraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisa waxaan rabaa reesaas waxaa qaada fanaan aad iyo aad u cod macaan oo laydhaha mursal muuse oo dhammaantihooda garanaysaan isagana halkan aad baan uga salaamaya isagiyo xaaskiisa khadratinimo markii aan heestan u diray oo actually waxaan u diray nin aan saaxiib nahay oo laydhaha xasan daah ismaaiil weersame oo isna dhammaantied wad garanaysaan ayaa iskaaga baray heestanna isagaan ugu hagaajiyey marka wuxuu yidhi markii lixan lixan horaa saarnaa oo markaasuu yidhi lixan kalan kamaan yar helin oo lixan kalaan rabaa inaan saarto markaantisoo wacay bu igu yihi nasiyaay mar nuuraay halkaas inaan dadka usii fasiraan rabaa wuxuu igu yihi de markii nuuraysaay waa maxay qofkaad ilaa maanta soo amaanaysa wadanka le mar nuuraay marun bay nuurtaa waa laakiin garta he- heesu saa ma ahayne waxay tahay nasiyaay marna waad inasisaa marna waad nuurtaa waa garta Ha, nasiyaay mar nuuraay nalka maanka daariyo nugunaha ku taalo nugunabay dhexdiisay marka saa weeyaan taasaan dadka kaga tegaya aad baad umahadsan tahay cabdulaahi aad iyo aad baad umahadsan tahay caasha adaya dhammaan shaqaalaha v o e da iyo dadka halkan iga dhegaysanaya waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah
nasiyay mar nuuraay nalka maanka daraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisaay si baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay si baan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka maanka daraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisa si baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay si baan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariisti dunida nurkii garaakiyo neecawdi laabtiyo niyadayda jiifta naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariisti dunida nurkii garaakiyo neecawdi laabtiyo niyadayda jiifta habbaadiyo dhulduoglay nashaadiyo kadeeqay bilidiyo nasiibey nololiyo barwaaqo habbaadiyo dhulduoglay nashaadiyo kadeeqay bilidiyo nasiibey nololiyo barwaaqo nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisaay si baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay si baan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay xaqu taloo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nuguro waad igu dhex nooshahay Aa, siibaan kugu nuguro waa waa waad igu dhex nooshahay masiyay marmuuraay nalka manka daraay dad wadna xaqu taloo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo sibaan kuugu nugulo waad igu dhex nooshahay codkii fanaanka mursalla muuse oo deggan magaalada hargeysa heestaasina waxay ka mid tahay heesaha uu sameeyey abwaan cabdilaahi xasan ganay oo toddobaadyadii lasoo dhaafay marti ku ahaa barnaamijkan cawayska washington waxaana ay heestaasi gebagabo u ahayd waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay abwaanka welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a
midaan gayaankiyo guurtiday gees maraaye midaan gayaankiyo guurtiday gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gemiga tuurto magaralaaba gacaladaydii gacaladaydii
ee heestaasi toban taabo ayaa sameeyey marka taariikh isaga u gaar ahay- ahayd wuxuu iga codsaday ee, in heestaasi ma- maxaanku irahda isla habeenkaasi aan qaadno ama aan la xamayno ama aan qaadno fanaaniin badan baan ku soconnay ee, barnaamij la yidhaahdo run iyo raaxa jacayl ayaan abaabulaynay oo abwaankii ee, fanaankii madaalaha waaberi cumar cabdulla shooli uu hogaaminayo ee, maka xaaji banaadir ayaa markaasi batri garaacayay ee, batriistoo ahaa Ee, marka isla markaasi waxaa nala socday rag badan allaha u naxariista cumar nuur cabdulle ee, waxaa nala socday kuuso kurtawaare ee, rag badan baa nala socday markaas axmed rooble cali dayax ee, cali bulle rag badan baa nala socday markaas heestaasi waxaa lagu laxmeeyey eena lagu sameeyey galweyn baa lagu sameeyey waxaana ee, mirade- miraheeda iska lahaa maxamuud same jaamac toban taabo xagga laxamkana waa laisku kaashada laakiin inkastoo xooga aniga aan lahaa
toddobaadka dambe ayaan haddii alla idmo idiin bilaabi doonaa waraysi xiise leh oo wariyaheenna magaalada muqdisho axmed xasan colaad isla magaaladaasi muqdisho kula yeeshay fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow inta ka horraysa nabadeed jacayl guhaadiyo gudhuf sokeeye wagaadihiisii jacayl guhaadiyo gudhuf sokeeye wagaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisuba hayga xoogtee gacaladaydi gacaladaydi gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya gacaladaydi gacaladaydi gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya
heestaasi gaywarow dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington caashe ibraahim aadan cashucuud ayaa noo soo diyaarisay halkana nagala socodsiinaysay